asalaamu calaykum dhammaan soomaalida meesha ku jirta dhammaantiin waa idin wada salaamay axmed cabdullahi odaway yaa la ydhaha axmedtetano su-aasha meesha taallo laga wada jawaabayo yacni in laga hadlo maanta la iskugu imaaday oo ah ururkan xoreynta gobolka ogaadeniya inaan ka mid nahay oo dhalinyaro badan aan nahay anuu horta dadka qaarkood oo qadka ku jiray oo maanta soo galay oo ka hadlay arrintan waa ka wada horreeyey anugu ururkan nineteen ninety four markii la aas aasay oo aan galay aan ka mid noqday niyad iyo qalbi iyo maal iyo xoog iyo intaba uga mid noqday oo inaan yacni nafteyda aan dhaho warnin dhalinyaraha taaye kulley soomaaliyadaa is haysata maanta oo farqaa isku dhegan oo meel walba isku dilayso oo is dhibaataynayso oo qoryo isku wada haysato oo nin walbaba kii walaalkiisa uu dilaya marka nimankaanu la dagaalamaayo ethoobiyaanka waktigii milala dagaalamayo ee weli dagaalamayo ee dagaal ku jiro dagaalkan waa dagaal ujeedo leh soomaalina beri badbaadi doona maalinay noqotaba marka horta weligay nimanka waa ka tirsanay senate nineteen ninety six today ma ahan cudurkan ethoobiana wuxuu ugu beermay anoo nin yar ah nineteen eighty six ayaa waxaa la gaaray maalin ciid ah waa xasuus weyn igu raabtay ciiddii baa hooye baxday waxay soo gadda dhar maasha allah markay dharkii soo gaday baa dharkii dharka ugu liitaya laysiiyey waa xasuustaa aniga iyo walaalkii allah u naxariista abisaaq marka waa ooyey marka ooyey hooye waxay dhahay maxaa ooyniyey waxaan dhahay dharka dharka ugu fiicnaa waa dhiibta maama maxaa dhahay see wax u jiraan marka hooye waxay dhahday labada guri ee naga soo horjeedo midna adeerka aa degan midna ilmihi adeerka aa degan midna waxaa degan reer xuseen reer xuseen iyo adeerka labaduba waa agoon aaboodna waxaa dilay ethoobiyan qof dhar u gadaayo ciidna ma jiro marka dharkaaga ciidda waxaan siiyey ayaga a ku ciidaayo adig marka kuwan qaado so aadaan u yaraay dad maalintaas dadkii macnihii say adeerkay dileen ilmahaan facey iskoolka isla aadayno oo oo isku maarkan groupna dirisnahay aabood waa dhintay yaa dilay ethoobiyan waa eighty six so horta markaas ootintii gashay senate that day i keep on my head in ay dadkan soomaali ay dhibaato ku hayaan ay dhibaatay jireen marka markaan usoo noqdo dagaalkii seven seven ayuu dhibkaa ka yimid nimanka ay ku dhinteen i lose my adeeryaashay aabbayn waa looga soo tegey adiga saddex bilood ama lix bilood inta udhexayso kadib oo aaba imaaday oo asoo lugeyna yimid soo dhaac looga soo teg meesha marka horta etoobiya dhibaato badanaa kasoo marnay oo haddaan soomaalinahay dhibku waana wada gaaray waa wada qabnaa nin walbana marka soomaali marka hal dhibaa haysato magaca inta la arka laga dudaayo horta qabyaaladan weyn ma la hartay qofka soomaalidana hal mid inaan isweydiinaa u baahan halka mid la isweydiinaya waxay tahay walaalayaalow maanta hal mid hala isweydiiyo waa idabaryaa waxay soomaalidu ku maamaahdaa nin dhukilkilay nin dhul kilkilay war inta qaata dhulka ku kilkishay iyo nin keligii garamo labaduba lama gafaan war ilaahay aqligeeda iga qaadiye dad ilaahay nafgeliyey oo diin siiyo oo islaan hatiine sagaashan iyo kowdii qabiilka isku haysateen oo dagaalkii sokeeye dhacay aa weli laysku haystaa two thousand sixteen canuga ardaga iskuolaa waxaa la geeyaa first brima la geeyaa wuu tagaa ischool markuu eight grade dhaafo high schoolaa la geeyaa four years uu joogaa four years markuu dhaame jaamacadaa la geeyaa jaamacadda markuu dhameeya waa four years four years kaba jaamacadda markuu dhameeyana waa waa geedku wuxuu barto miraheedu kurtaa oo waa dhameeya why aa u graduate la-dihin oo uga graduate la-dihin qabyaaladan aad still dibitada ku haysiin there is a place called ethiopia ku taalo oo air flood la yidhaahdo oo ninkii soo maraa soo maray nineteen ninety one soomaalida iskugu imaan jirtay ayadoo qaar sacuudiga laga soo raxeeyo iyo qaar waddanka soo cararo ethiopia adisada gudaheeda ku taal waxaan xasuustaa soomaalinta iskugu timaado inay ka hadasho ay isku aflagaadayso isku dagaasho isku isku dhibaatayso qabyaalad is the same time today in united states the restaurant located in Minneapolis, in Ohio, in, in, in Seattle, Washington. Everywhere you go, waxaa joogo dhalinyaro Soomaaliyeed oo still debating 1991. Are we a human being? Mase animal aan nahay? Anigu ilaa hadda, I can't figure out. Hadda waxaan noqday qof dagaalan ku jira, nimankaas dagaalka la galay oo elephant amxaaran dagaal kula jira. adigu hadda adig qaarkii waxaa isku haysatiin waxaa laga yaabaa inaad dhehaysiin you know maybe inaan niyadda ka taageero no amnaa niyad kama taageerayo maalaa ku taageeraya xooggeen ku taageeraya you will hear one day insha allah biidni illahi kariim hadduu alla idmo inaan tago oo anigu aan ka dagaalamo nafteydana aan geeyo because you know what naftu way gooysaa nebi maxamedaa bini-aadanka ilaahay intuu qalqay ugu falli badnaay lixdiina saddexa ku dhinto qof noolaanana ma jiro laakiin waxaa fiican qofka inuu sharaf ku dhinto iyo ujeedo u u yacni inuu meel wax u ugu dagaalamo u dhinto marka soomaaliya caawa garama ee dhulka kilkila ee keligiin garama ee meel fadhiista ee fikira inaad isku daya berri markaa biibitooyin ku noqotaan oo meel ku noqotaan qabyaalada iska daysaan ogaadeen waa nin walaalka ah waa nin soomaaliya oo gaal la dagaalayo waana magac baxay magac iyo masiibana maalmo ah i don't want to go back to the history in qof walbaba iskuul u aada most of you maybe qurbaa imaatan iskuula wadaadeen anigu qurbaa waxaan joogaa shan iyo labaatan sano almost ma fahmino marka yani iskuul waa la aada waa waa la barto waxa thirty thirty nineteen thirty four nineteen thirty eight nineteen forty five nineteen fifty five this is the history of uh, tribekan magacan ogaadeenaya isku faransiis british talyani waxaan oo dhan if you want to know marka deeply aa rabti magacayna ogaato roma tag librariga weyna ku yaala tag section soomaalidu leedahay jirto tag read the books there ka hadlaaya dhulkan you will find ogaadeenaya sababta loo bixiyey it's a divider and conquer we all uh, know the history marka i don't want to go deep that waqtinayda igama luminayo qof walbana uu ogyahay divide and rules in divide and conquers macnaha dhana ka dambaysa waa la ogyahay laakiin waxaa la rabaa dadku soomaaliyeed kan they move on aniga inaad fiiriso maahan ina aniga garab istaagtid oo igu garab istaagtid yani ninkan waa waa waa waa waa reer hebela waaya u taageeraya no just look the picture we somalis ninka ethoobiyaanka nama kala jeclo ninka ogaadeen ninka ninka iyo me oo nin hawiire aan ahay aniga nin xabadlaanahay hadduu nabad la qabto he doesn't care he just can't both of us madaxuu naga goynaya did he care labadan laba magac noo bixina hadda ka horaa sheeko la sheegaya i don't remember but ma ma ma ma ma yani ma anigu waxaa xaqiiq u ahaya maha laakiin soomaaliya labada dhinac ka dagaalantaa lalahay way ku dhammaadeen meeqa idiga wada dhintuu dhahay toolalka haddana sheekadii taagantahay marka macyaale waxyaalaha mucjisada ugu noqoto waxaa kamid a adika inaad maalin walbaba qabiil hadda aan anaga qarka idiisoo galno soomaaliya nala nala soo waca nala yidhahdo reedhe bal ogaadeyna ba dadkii xoogay soomaalidiiba diidan yihiin magaciiba diidan yihiin bakaayo la hadla waa ceeb waxaan af isku xishooda dad muslimaatiin ilaahay ka cabsada walaalihiin baa la laynaya waraag gabdhaha maalin horeeto gabadha qadka lagu soo geliyey la kufsaday gaala kastabana iska jibsh you know she talk what happened to her waana gabar soomaaliyeed aawo raggii gabdhaha soomaaliyeed ka gabi jiro u dhimi jiro madaxa looga guri jiray millionisa u dhimato where are waa dadkii ma dhamaadeen dhiigii ma dhamaadeen what happened here teleefonkeyga derbi ku dhuftay i just was sitting in front of t v i was listening conversationka dhegeysanay markii hadashay hadashay hadashay ay leedahay dad soomaaliya iyo dad amxaaro isuu socdaa waxa igu sameeyey i just teleefonkan qabta derbigan ku dhuftay shan cadow u kala dhacay i have to get a new phone ma fahmino marka waxaa waaye saabuna dhiig waa dhamaaday saabuna dhiig isku bedelays siaan u arka soomaalida marka stop questioning walaalihiin oo qof bilo-aadan oo kale oo aan isku dad ahaynaha uu dilaayo taariikhda etoobiya waxay rabdaan idiga taabto minila waktigiisii axmed gurey markuu dagaalka la qaadayo intuusan muslimka axmed gurey dagaalka qaaday muslimka maxaa lagu samey jiray gabdhay gey jireen gabdho oo qamaar xiran oo jalaabib xiran ay gey jireen dhiiggiina aawo dadnimadiina aawo oo soomaaliyeeda la gey jiray gabdhaha muslimka abaa gaalada boqortooyada loo gey jiray lask la duugi jiray gabadha laga safri jiray taarikhda dib ugu akriya akriya you can go even maarkin oo ii sheeg meel walbaad tegi kartaa ka heli kartaa ka heli kartaa buwaagtan marka waxa waaye walaalayaalow walaalihiin soomaaliyeed waxay iiga baahan yihiin hiil oo ah lacag hiil oo ah af hiil oo ah garab waana dad ay dilayaan nin shisheeye oo etoobiyaana oo saas muslim kusoo sameeye oo saas soomaali kusoo sameeye oo ku haminaya inuu idilaayo idibaabi'iyo haddana waxaa ogaataan isteedyad yaryar oo qabiilaada oo federaala laydii googooyey sababta laydii kala googooyana one day you remember this cangiteetana la dhahay magacaa hawl wada qorto remember this word i'm gonna say today gebigiin one day waxaa usoo kala dhuumanaysaan ururka ogaadeenaya oo idin noqon doono waddada keliya ee falan ee aad mari doontaan ee soomaaliya lagu difaaci doono laguna dagaalami doono waddadaas noqonaysaa because haddeer waxaad arkaysaa tuulooyinkan stadian la wada magacaabayo amxaaraa ka wada talinayso waxaad dhaganaysaa qusullo kabacdina waxaad leedahay o reer hebel waa saxantiin how reer hebel waa saxantihiin how reer hebel waa saxantihiin marka ma fahmino marka in laydi baabi'iyo baddiini la qaato dhulkiini la qaato waaye nimankaasoo diidoo yiri gaaska lama qodi karo nimankaasoo yiri gaaska lama qodi karo oo ka dagaalamay ayaa horumarka maanta aan haysana sameeyey qof kale ma sameyno marka niman yahow waxaa loo baahan yahay in aad isku daydaan inaad saadaan macluumaadka idi hor yaallo adigoo soomaaliya haddaa is leedihiin maraykanaa imaateen oo oo ma arkin oo ii sheeg intaad joogtiin oo xoogaa waa idii kala kacsantaa is leedihiin remember laba erey markaas daba dhigto ingiriiska wuxuu noqonayaa abu kuma dhalanin uma dhalanin inta ka timid ay tegaysa sheekada noqo hadda gabadha ka hadlaysa waa mafahant anigu dadka yar yaraanta kusoo galaan ka mid nahay mafahant marka wax yar aan idiin sheego noqo meesha lagu leeyahay waa dhulkaagii ninkaasaana kaaga horeeyo oo etoobiyaanka ama iska dhici ama ha iska dhicinin anigu marka sinaa idiin sheegay waa idiigu celiyey nin xawaadlaanahay nin hawiyaanahay amxaaro ama waa idile ama ayagan dila warkaygu waxa waaye lalaab ma leh oo inaan idhaahdo magac wuxuu yahane magac iyo masiibana maalinayba baxaan oo magacaanu maalin u baxay waxaan ka qaba karana male gabaraana faahfaahisay washington iyo meel walba la geeyey marka yacni wax hadda lagu noqdo oo maarkin oo waayo oo magacsaan u baxay waayo magac magaca waa historically is been there a long time marka waxaan hadda u dib ugu noqono ma jirto marka walaalayaalow intaasaa iga dardaarana halkii erayna yeerin waa ku badbaadaysaana isku dayo
waaya aad iyo aad baa umaadsay salaamu calaykum brother